guddigun dhowaan madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigaren uu samixin saaray baaritaanka dilalkii baydhabo kudhii sagaalka bilo iyo babageyka shirjaraajiyo kagobadeen magaalada baydhabo iyo hakabandhigan hordhacaga baaritaanka kiisaskiyo kusuubiyan goobta baaritaanka kudhyay meba gobro ku hay wasiirada wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dastuurka arrimo guda kan ammaanka guddoomiyaalka degmada kan gobolka taliyaga booliiska koonfur galbeed iyo taliyaga qaybtii lixdanaad ee ciidanka militariga soomaaliyeed xubnoogaaseyn ma bahayn xubnoogii baaritaanka madawiinaga koonfur galbeed yuusuma xil saari wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed xuseen xasan oo shirka jaraa'id ku hadalaya maba sheegay inti dhowr qof oo tiradii uusan sheegna dilalkaas lahanqobadi waana xabsiyada ka jaran islamarkaasina dhowaan baaritaanka gebagabeeyeen
banaansha oo kasaabsan haddii dhowrkeeda tahay saaadeeda dabcan guddiga baaristiis weli wada guddiga iskajarahayo wasiiro jenaraala heerar military iyo booliis la iyo maamulkii gobolka iyo wasaaradda guud ahaan arrimaha gudaha wasaaradda dastuurka wasaaradda cadaaladda iyo amniga guddigan olanka talagalay ma hayna in oo baaristiis u dheendhacdadeedi waa go-aamaha saaran dabcan baarista weli darasta may la helay in liis oo lafituhu mahayo dambeeliyaashii falka jaysadeen qaar ku mid ee ciidamada booliska iyo haqobadan meel hadda ka habsiga qaar ku mid ee loo daba sugnay loo daba teegnay maloobay oo galaanna may sheeganeen bulshooyinta oo koonfur galbeed in la nimqeeri doono lahaqobadu doono saas oo kale saas oo kale guddiga mabada sheegan intii qofkii faldembiyeed ku jeysada magaalada baydhaba sharciga oo la tiigsada doonan sinidnina nin difaaca doona
baaqya oo guddiga talagalay jar inay ujeediyaan baaqaas oo eh lan walba oo dambiile eh oo dambi galay kugaa qof muwaadin oo koonfurgal madigaw madii doontin us dhexgala qabiilka oo ka dhuumada qabiilna ma dhii doonta inuusa dambiile kahobowda oo usi qabiilhaan dafaca go-aanka oo min madaxweyne ilaa iyo guddiga isdagabaana may ahe lanka dambiile gala lanka dambe galoo dambiile in dambili usuleela kilaabo qabiilana saarna lan erna hebel hebela isgaleen lan erna dambe waqti galay in lahadlubada sharciga lahorsheena wala isu mutaysdoona lagaaba waan laga filaanayaa sacdoo hani aadan nagatoy geedka gudaasha baqiyay basacdooni aadan mayba gabagabooba doonaan baaristan iyo howlgalka dareera ilaa iyo wafanka dambe oo lakatuhumahaya howlun in lakalahay dambuun qodan maybalan qaadanay in guddiga hameenira bashaqeeyo howlis wadada waxaana ku dhow siyeed qofyo baydhabo siyaabo shaldun lankadili sagaalkii dilon maybana ku mid ahay shaksiyaad